alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed xadiidkaynu ku soo jirnay waxa uu ku saabsanaa soonka ayuu ku saabsanaa nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam wa sawmu junna soonku waa gaashaan yacnii wuxuu gaashaan ka yahay naarta wuxuuna gaashaan ka yahay waxa naarta sababayo dembiyada ah waayo ruuxu si gaara waa inuu isu sii ilaaliyaa markuu sooman yahay oo ka badan sida uu isu ilaalinayo wakhtiga kale yacnii mar walba dembiga waa inuu iska ilaaliyaa markuu sooman yahayna si gaara waa inuu isu sii ilaaliyaa wa idaa kaana sawmu yowmi axadikum falaa yarfus walaa yaskhab hadduu xasilo midkiin soonta uu maalin soomaya ay xasisho yaanu cayi aflagaadda la iman falaa yarfus alrafas hadalka xun baa la yidhahdaa walaa yaskhab yaanu markaa qaylin yacni waxaa loo jeedaa waxyaalaha edabdarrada ah iska ilaaliyo oo suuqyada in laga qayliyo iyo waxyaalahaasi oo waxaan aadaabta ku fiicnayn haddii wax xun lagu qaylinayana waa ka sii xag jirtaa hadday cidi caydo amaba ay doonto inay la dagaalanto ha ku yidhaahdo anigu waa soomana bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadduu soonku faral yahay afkuu ka odhanayaa ini imru'un saa'im laakiin soonku hadduu sunno yahay waa inuu qalbiga ka yidhaahdaa oo aanu dadka u sheegin oo waxyaalaha faralkaa in la muujiyaa iyo waxyaalaha sunnaha in la muujiya ay culammada qaar kala qaadaan bacdu ahlicilmi oo cammimayno waa jiraan oo yidhi falyaqul innii saa'imun waxaa loo jeeda ay falyaqul fii nafsih naftiisa ha ka yidhaahdo marlayba soonku faral ha noqdo ama sunna ha ahaadee innii mur'un saa'im laakiin labada qowlba waa laga fiican yahay amaa in la yidhaahdo falyaqul ay fii nafsih taqyiidka fii nafsihi lagu qaydayaa waa taqyiidaan daliil lahayn qowlna haddii la itlaaqo culammada ahlu sunnuhu waxay sheegeen inuu ku dhaco odhaahda codka iyo xuruuftale inuu ku dhacay laakiin lahaa qowlka waxaa looga jeedaa kalaam nafsi iyadoo aan taqyiidi la socon oo falyaqul fii nafsihi aan la odhannin ta noocaasi waa khalad oo sax maaha kala qaadka culammada qaar ay kala qaadeenna deliil kala qaadaya lama hayo marka sida saxiixa ah waa in marlayba la odhanaayo inni imru'un saa'im la odhanaayo macno abhineedoo kaley noqonaysa qofkii lagu abhinaayo oo lagu wacdinayo marka ciddii la caytanta waa inaanu la caytamin waa inuu hadalka abhintoo kale ah waa inuu ku yidhahdaa laakiin culamada qaarkood waxay sheegeen hadduu dagaalkii ruuxu kaga dhabeeyo ruuxa kale ee doonaya inuu la dagaalamo uu ku bilaabo mudaafaca inuu sameeyo aanu xadgudbin oo shuruudihii u raacaa soonkiisii waxba ka yeeli maayo laakiin hadduu xadgudbo oo aanu dafcu saa'ilka sidiisii u raacin shuruuddii aanu sidii ula imannin xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa in soonkiisii ay wax ka yeelayso arrinkaas alxadiisu asaadisu waalhalaathuun xadiiska lix iyo soddonaad ayuu xadiiskanna yahay sifatu alawliyaa awliyada sifadooda ayuu ku saabsan yahay xadiisku can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ina allaha qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ina allaha qaala ilaahay waxau yidhi man caada kii la collooba ama ku kastoo la collooba lii weliyan xaal weligu aniga ii sugnaaday weli la collooba faqad aadantuhu bilxarbi waxaan ogaysiiyey dagaal oo dagaal ha ogaado baa hadalku ka dhigaya wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya iiguma soo dhowaado ilaya aniga xaggayga ayuu ilaahay yidhi cabdii addoonkaygu iiguma soo dhowaado bishayin shay shaygaasoo axabba ilaya mima aftaradtu calayhi wax aan ka jeclahay waxaan ku faral yeelay iiguma soo dhowaado yacnii wax iigu soo dhowaado waxa iigu jacayl badan baa macnuhu u dhacayaa waxaan ku faral yeelay wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili kamana baxo kama zuulo ee waa ahaadaa ay yakuunu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili mid iigu soo dhowaanaya sunnayaasha xataa uxibahu ilamaa iyo aan ka jeclaado fa idaa axbabtuhu markaan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bih waxaan noqdaa samcahu aladii yasmacu bih ay xaafida samcihi aladii yasmacu bih maqalkiisu wax ku maqlaayo kii ilaalinayay baan noqdaa ee u xafidaay wa basarahu aladii yubsiru bih araggiisu wax ku arkayana kii ilaalinayaa noqdaa ay waxaafida basarih wa yadahu alatii yabtushu biha ay waxaafida yadih gacantiisii ka u ilaalinayaa noqdaa gacmihiisii wax ku qabanayay wa rijlahu alatii yamshi biha ay waxaafida rijlih addinkiisii uu ku soconayey ama addimadiisii uu ku soconayeyna ka u ilaalinayaa noqdaa saas aawadeed wax khayraad iyo wanaaga mooyaane wax kale oo macaasi iyo dembiye ah kuma sameeyo oo kulama yimaado xubnahaas ee tawfiiq baa ilaahay siiya oo khayr ku waafajiya walain sa'alanii la uctiyannah ilaahay baan ku dhaartayee lain sa'alanii hadduu wax i weydiisto addoonkaa weliga ahi la uctiyannahu siiye oo siiye oo waa siinaya walain istacaadanii ilaahay baan ku dhaartayee lain istacaadanii hadduu i magangal weydiistana la uciidannahu magangeliye oo magangeliye oo waa magangelinaya wamaa taraddadtu can shayin ana faaciluh kama noqnoqdo shay anigu aan samaynayo ayuu ilaahay yidhi kama noqnoqdo taraddudii can qabdi nafsi almu'min noqnoqoshadaan ka noqnoqonaayo qofka muuminkaa naftiisa inaan qabto aan ka noqnoqonayo yakrahu almowta addoonkaa muuminka ahi wuxuu karaahiyaysanayaa oo nacayaa geerida wa akrahu masaa'atahu anna waxaan nacayaa xumaantaan xumeeyaan markaa nacaya oo inaan xumeeyo waa nacaya waa karaahiyaysanaya walaabudda lahu minhu lagama maarmaan baynay u tahay yacni markaa geeridu oo kollayba addoonku waa dhimanaya rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskani waxay culammada qaarkood yidhaahdeen wa ashrafu xadiisin fi alawliyaa xadiis awliyada ku soo arooray waa kii ugu sharafta badnaa qaar kalena waxay ka cabbireen axaadiista reer shaam ay iska soo wariyeen yacni waa xadiiska ugu sharafta badan xadiiskani waa xadiisulqudsi oo xadiiska waxaa loo qaybiyaa nabawi iyo qudsi xadiis nabawiya waxaa la yidhahdaa xadiiska nebigu sala allahu alayh wasalam uu isagu yidhaahdo yacnii hadalka uu isagu cabbiro ee aanu ilaahay ka sheegin amaba ficil ahaanuu isagu wax sameeyo nebigii baa loo nisbeeyey sala allahu alayh wasalam nabawi baa la yidhahdaa xadiis qudsi waxaa la yidhaahdaa waa xadiiska nebigu sala allahu alayh wasalam uu ilaahay ka soo wariyo oo nebigaa wuxuu odhanayaa ilaahay wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa marka xadiiskani waa xadiisulqudsi weeye ina allaha qaala man caada lii waliyan xadiiskani wuxuu ka hadlayaa awliyada sifadooda waa ka hadlaya fadliga ay awliyadu leeyihiinna xadiisku waa ka hadlaya ilaahay wuxuu ballan qaaday cidda weli ilaahay la collowda inuu la dagaalamayo yaa awoodi kara oo xamili kara ilaahay dagaalkiis dagaalka ilaahay uu cid la dagaalamo bal cidda u adkaysan kartee xamili kartaa wa'yo waa taxdiir baalig waa digis aad iyo aad u xeel dheer oo laga digaayo awliyada ilaahay in lala colloobo laga digaayo ruuxuu ilaahay la colloobo ilaahay la dagaalamayana kabtiin ma yeella belaaya waa u soo hoyatay man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb dunuubta dembi la yidhi cidda samaysa dagaal baa ilaahay ogeysiiyey waa dembiye kooban waa sida mucaadaadka weliga ilaahay lala colloobo waa sida ribada in la cuno marka dembiye kooban bay ku soo aroortay iyadoo laga cabbiraayo tacbiirkaas haddaba waxa isweydiin leh weligu wa ayo allah wuxuu yidhi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyadu waa kuwa ilaahay aayadda ku sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aliimaan waltaqwa cidda la timi ayaa weli ilaahay ah sida aayaddaba ilaahay inoogu sheegay marka ruuxii iimaan iyo taqwo la yimi daahiran wa baatinan waa weli ilaahay weyi ruuxii asalka iimaanka iyo asalka taqwada la yimi ha yeeshe macaasida iyo dunuubtana la yimi isagu wuxuu noqonayaa fiihi walaayatun wa cadaawa qayb weli noqosho ah iyo qayb yacni markaa col noqosho ah baa labaduba ku suganta oo ruuxii waxaa dhici kartaa khisaalka kufriga iyo khisaalka nifaaqa iyo asalka iimaanku inay u kulmaan baa dhici karta waxaa dhici karta inuu ruuxu noqdo yacni yuxabu min wajhin wa yubqadu min wajhin mid weji laga nacaayo wejina laga jeclaanayo iimaankiisa daraaddii waa loo jeclaanayaa fisqigiisa daraaddiina waa loo nacaya yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin waa noocaas marka qofka waa ku kulmi kartaa yacni laba qaybood oo qayb walaayo ah iyo qayb cadaawo ah inay labadaba ku kulmaan ama qayb iimaan ah iyo qayb khisaal kufriya ama nifaaq ah way u kulmi karaan marka kaasi ka waciidku ku soo arooraya maaha ee loogu goodiyey cidda la collowdaa inuu ilaahay dagaal ogeysiiyey weli faraa'idda ilaahay oogaaya kabaa'irtiiyo muxaramaadkii ka dheeraanaya oo taacadii laasimaya ama khaalibka arrinkiisu taaco yahay haddii zallaada ay ka dhacaanna ka toobad keenaya waa weli ilaahay weyi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun alimaamu shaafici iyo alimaam abu xaniifa waxay yidhaahdeen in lam yakun alculamaa'u awliyaaa allaahi falaysa lilaahi waliyun labadaa imaam abu xaniife iyo shaafici waxay yidhaahdeen haddaan culammadu awliyadii ilaahay aynay ahayn ilaahayba weli uma sugnaan waxay u jeedaan cidda walaayada ilaahay ugu xaqnimada badani waa iyaga loogamana jeedo culammada dariiqa saxda ah ka weecatay ee culamaa'u suu la yidhaahdo kuwaa loogama jeedo ee culammada dariiqa ku qumman baa looga jeeda marka inay ku xasrinayaanna a'immadu ugama jeedaan laakiin waxay uga jeedaan inay dadka kale siyaado dheer yihiin saas yadaa bay ka tilmaamayaan man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb waxaa dhici karta kii faadilka ahaa ee fadliga badnaa dee inuu wakhtiyada qaarkood miduu ka fadli badan yahay hadduu doono ku qaldamo marka xaalka noocaas ah hadday dhacdo kii afdalka ahaa kii mafduulka ah inuu ku qaldamo oo wuxuu isagu ku gar leeyahay uu ku maago xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa cidda la sajrinayo ee ficilkaa laga reebayo oo la odhanaayo cadhada ilaahay ka digtoonow waa kaa qaldamay walow afdalba ha noqdeen abu bakrin asidiiq radia allaahu canhu wa ardaah jamac saxaabada ka mid ah oo abu sufyaanna hadal haya ayuu arkay dabeedna waxay yidhaahdeen maa akhadat suyuufu ullaahi min acdaa'i illaah yacni nasiibkay ahayd inay ka qaadato seefaha ilaahay cadowyadii ilaahay weli kama wada qaadan oo abu sufyaanba seeftii ma leefin abu sufyaanba waa nool yihi abubakar wuxuu yidhi ataquuluuna haada lisayidi qurayshin ma odaygii quraysheed baa sidaa ku leedin buu yidhi waa ku inkiray inay cibaarada abu sufyaan ka yidhaahdaan abubakar wuxuu u sheegay nebiga sala allahu alayh wasalam waxay yidhaahdeen iyo waxa uu isagu yidhi markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam lain akhdabtahum laqad akhdabta allah abubakarow haddaad kaga cadhaysiisay ilaahay baad ka cadhaysiisay hadalka ay lahaayeen ahlu sufaha sidaas cabbiraayey ma akhadat suyuufullaahi min caduwiillaahi waxay u lahaayeen hadaman lilah cadho ilaahay dartii ay u cadhoonayaan iyo nacayb abu sufyaan ay kufrigiisa daraaddii u nacayaan daat ahaantiisa kale umay nacayn hadduu soo islaamo miday nacayeen ma ah laakiin wuxuu ahaa dee nin gaalnimada imaam ku ah oo hoggaamiye ku ah beder markay dhacday dabadeed ghasawaadkii dambe oo dhan hoggaamiyaha quraysheed ee soo abaabulayey ee soo dagaalgelinayey ee cadaawadda nebiga iyo islaamka uu la colloobayo ka shaqaynayey bahaysigana u samaynaayey wuxuu abuu sufyaan taas daraaddeed bay u nacayeen markaasaa waxay la jeclaayeen in markaa la dili lahaa abubakar isaga ahlu sufaha ka khayr badan haddana xaalka caynkaasa waa u yadho jir dameeray abuu sufyaan oo wuxu uhi maxaa sidaa ugu leedihiin odaygii quraysheed marka maadaama yacnii hadalka abubakar ka soo baxay ay tahay zallo isaga ka dhacday laakiin hadalka ahlu sufaha ka soo baxay ay ahayd hadal sharciga aan ka hor imanayn una soo baxay liajli illaah iyo qadab ilaahay dartii ay u cadhoonayaan nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam hadalkaa uu abubakar yidhi hadduu marka ahlu sufaha kaga xanaajin lahaa oo ay ka cadhoon lahaayeen inuu ilaahay ka cadhaysiin lahaa lain akhdabtahum laqad akhdabta allah taasi waxay ku tusinaysaa yacnii weligii hadduu qaldamo oo qaladkiisa uu qaldamay yacni markaa loo cadhoodo qaladkaas qaladkaas loogu cadhoodo ama xumaanshaha uu la yimi yacni markaa lagu naco oo jaanibkaa laga naco amaba hadduu ku dhaco waxyaalo kabiira a yadaanu abubakar kabiiraba ku dhicin hadduuba kabiiro ku dhaco weligu cadhada markaa dembigaa uu la yimi loogu cadhoonayaa inaynay soo gudagelayn tan waciidku ku dhacay man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam iyadoo xadiisulqudsigii uu sheegaayo wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima aftaradtu calayh yacnii waxuu addoonku igu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay waxaan ku faral yeelay waxay ka qaataan culammadu jumladaas xadiiska ka midka ah ana alfarda afdalu min annafli faralku inuu ka fadli badan yahay sunnaha inuu ka fadli badan yahay bay ka qaateen maadaama uu faralku yahay wuxuu ilaahay ugu jecel yahay wax loogu dhowaado culammadu waxay ka istisnoodaan oo yidhaahdaan ilaa saddex mas'alo baa la helay sunne faral ka fadli badan laakiin saddexdaa mas'alo wixii ka soo hadhay faralka ayaa ka fadli badan sunnaha saddexdaa masale waxaa ka mida salaamta in ruuxa lagu bilaabaa waa sunne inuu radiyo oo salaanta celiyaana waa faralo waa waajib haddana inuu bilaabo baa ka fadli badan inuu radiyo oo hadduu yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh oo dabeedna salaamtii laga radiyo oo la yidhahdo wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh labada waxaa fadli badan ka bilaabay bilowga la bilaabayna waa sunne celinta la celiyeyna waa waajib shayga labaad waxaa ka mid a ruuxa daynta lagu leeyahay ee mucsirka ah ee deyntii wuxuu iskaga bixiyo aan haysanin in laga sugaa waa waajib in lagaba dhaafaana waa sunne in laga dhaafo ayaa ka fadli badan oo la yidhahdo laguma raaci waa ka cafiyey in la yidhahdo waa kaa sugaya ilaa maa iyo intaad helayso wa in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara marka sugitaanka uu ka sugayaa ruuxa mucsirka ah waa waajib laakiin dhaafistuu ka dhaafayo ka cafinaya waa sunne sunnahaasina faralka waa ka fadli baday aduu saddex mas'alaa laga reeba wixii kale saddexdaa mas'ale ka soo hadhay faralkaa fadli badan oo ka fadli badan sunnaha wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah waxaa kaloo laga qaadanayaa sifatulmaxaba in ilaahay loo sugaayo ayaa laga qaadanaya oo ilaahay acmaasha qaar buu jecel yahay iimaanka iyo camalka saalixa waa jecel yahay mu'miniinta iyo mutaqiinta iyo muxsiniintana ilaahay waa jecel yahay markaa jacayl in ilaahay loo sugo aan jacaylka makhluuqa la mid ahayn kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn xadiisku waa ku tusinaya waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya weligu inuu ilaahay ugu dhowaanayo farallada iyo sunnayaasha mid walba laakiin dadaalka badan marka hore wuxuu sii saarayaa faralka waxay culammadu odhan jireen man shaqalahu alfardu cani alnafli fahuwa macduur waman shaqalahu alnaflu cani alfardi fahuwa maqhruur ruuxa uu ka mashquuliyo faralku sunnaha ka mashquuliyo kaasi waa macduur oo cinda tasaaxum markay iska hor yimaadaan marka hore waa in lala wada yimaadaa faralkiiyo sunnaha laakiin hadday isu kaa taagto war ma faral baad la timaaddaa ma sunne salaaddii subax baad waxaad ka caday goor dambe oo qorraxdii goortay soo baxaysayba ay soo dhowdahay salaaddii subax laba ragcadood oo sunnaa baa ka horreeyey oo sunnahoodu mu'akkad yahay qorraxdiina waxaa ka hadhay qadar laba ragcadood la tukado ama yacni qadar aan laga wada gaadhsiin karin faralkiiyo sunnaha oo ama faralkii oo lagu jira ay qorraxdu kuu soo baxaysa haddaad sunno ka hormariso ama faralka kamaba gaadhaysidba taa waxaa waajiba inaad faralka horraysiisaa waajiba man shaqalahu alfardu cani alnafli fahuwa macduur waman shaqalahu alnaflu cani alfardi fahuwa maqhruur ka sunnuhu ka mashquuliyo faralkana isagu waa mid la kediyey shaytaan baa kediyey saasaa loo jeeda wuxuu ilaahay yidhi markaan jeclaado maqalkiisa iyo araggiisa iyo gacmihiisa iyo addimadiisaan u ilaaliyaa looma jeedo xubnahan laftoodaan noqdaa oo maqalka weliga iyo aragga weliga iyo gacanta weliga iyo addinka weliga ayaa noqdaa loogama jeedo biijmaaci alculamaa waayo weliga xubnihiisani waa xubno makhluuqa ah oo xaadisoo soo darriyey waana xubno baabbi'i doona oo ciiddu cuni doonto nebiyada inaanay ciiddu cunaynin daliil baa loo hayaa xadiis marfuuc oo saxiixa loo hayaa ama ashyaada kale ay culammada qaarkood yidhaahdaan ciiddu cuni mayso hadday shuhadada tahay hadday xaafidulqur'aanka tahay hadday markaa mu'adiniinta tahay adillo nebiga ka asaxday oo axaadiis saxiixa ah looma hayo alxaafid uddamiiri waxa uu ka odhanayaa kitaabu alxayawaan alkubraa axaadiista ku soo aroortay xaafidulqur'aanka iyo mu'adiniinta inaynay ciiddu cunayn waa daciif oo axaadiistaasi ma asixin taas yadaa buu sheegay shuhadada aahaar baa saxaabada laga soo wariyey in shuhadadii reer uxud waa dambe daadada ay soo saareen oo jidhkoodii oo aan isbeddelin ay arkeen dabeedna meeshii daadku uu soo fagay inta laga qaaday meel kale lagu aaso waxbaa loo qoday laakiin taas inaan zamankaa ciiddu cunin bay aahaartaasi sheegaysaa waaqic ahaan in loo arkaye laakiin ilaa yowmi alqiyaama inay ciidi cunaynin asarkuna ma sheegin xadiis marfuucoo saxiixoo loo hayaana ma jiro almuhim xubnahan weliga aan nebiga ahayni xubnihiisu waa xubno xaadisoo soo darriyey ciidduna cuni doontoo suulaaya aafaadna ay ku soo darrin karaan iyo xanuunna in la yidhaahdo daatullah baa xubnaha noqonaysa in la yidhaahdaa baatil weeye biijmaaci alculamaa saas aawadeed muraadka looga jeedaa waxay tahay min baabi xadfi almudaaf xaafida samcihi xaafida basarihi xaafida yadihi xaafida rijlihi xubnaha weligaan u ilaaliyaa oo daacada waafajiyaa oo dembiyada uga ilaaliyaa uga dhowraa tawfiiq siiya muraadka looga jeedaa waa saas amaa qolyaha qulaatu mutasawifa ah oo suufyada talax tegey waxay aaminsan yihiinoo ah inay daatada ilaahay awliyada dhex degayso oo weligu awooddii ilaahay uu yeelanayo oo wax kastuu ilaahay ogaaba u ogaanayo oo wax kastuu ilaahay arkaayeyba uu weligu arkaayo oo qudradii iyo awooddii ilaahay uu yeelanayo oo kuntii la siinayo oo hadduu yidhaahdo in yacni markaa kun shay ku yidhaahdo shaygaasi siduu rabay uu u dhacaayo oo uu noqonayo warka noocaasi waa war baatilaan jiri weeye xuluulku inuu baatil yahaa culammada islaamku ku ijmaacsan yihiin bale culammadu waxay dhahan waa kufri waa gaalnimo saas aawadeed baa suufiyadii talax tegayee sidaa ku dhacay culammadu gaalaysiiyana ku gaalnimo xukmiyeen laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu ibnu maryam alla biqaaci kitaabkiisa tanbiihu lghabi ilaa takfiir ibni carabi masaa'ishaa waa kaga hadlayaa culammadii qolyahaas gaalaysiiyeyna waa sheegaya almuhim waxaa loo jeedaa xubnahan weliga inuu ilaahay ilaalinayo oo u waafajinayo oo daaco weligu ku qabanaayo aanu macaasiyo xumaan ku samaynayn laakiin awooddii ilaahay buu yeelanayaa waa waxaan jirin wax kastuu doonaana waa iska dhacayaan wax jira ma aha weligu miyuu ka khayr badan yahay nebiyadii ilaahay maya nebi moxamed waa garanaynaa dee ashyaada qaarkood oo ilaahay ka baryey oo aan laga aqbalin waa ku yidhi saddex arrin baan ilaahay weydiistay laba ilaahay waa i siiyey midna waa ii diidey ya midna waa ii diidey ta nebiga loo diiday laga aqbali waaye waa maxay waa inaan ummaddiisu islayn ilaahay waa ka baryey baryadaa ilaahay kama aqbalin baryooyinkii kale waa ka aqbalay dadna waxay ka aaminsan yihiin weli in wax loo diidaaba ma dhici karto wax kastuu weligu yidhaahdaaba bes waaba dhacaysaaba ilaa qaarkood ay yidhaahdeen weli hebel waxaa la siiyey kelimatu kun baa la siiyey alimaamu alqaraafi oo min culamaa'i qarni asaabica wuxuu ku odhanayaa kitaabkiisa alfuruuq suufyada qaarkood warka ay yidhaahdaan weli hebel waxa la siiyey kelimatu kun oo wax kastuu doonaa waa dhacayaan waa kufri buu odhanayaa qaraafi waa gaalnimo taa gaalnimada marka ay ku sheegeen a'immadu dad baa rumaysan oo aaminsan marka almuhim waa garan karaa nebi ibraahiim in aabbihii gaalnimo ku dhintay nebi ibraahiim aabbihii inuu gaalnimo ku dhintay waa garanayna naarna gelaayo marka wax kastuu doonaa weligu iskama dhacayso nebi ibraahiim aabbihii waa la rabay islaamnimo mase islaaminoo ma rumayn nebi moxamed sala allahu alayh wasalam adeerkii abu taalib waa la jeclaa iimaan innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa baa ilaahay yidhi adigu ma hanuuninaysid nebi maxamedow kaa doonto inaad hanuuniso ee ilaahay baa kuu doona hanuuninaya ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadeen xululku inuu baatil yahay xadiiska laftiisa oo waxay yidhahdeen xadiiskani wuxuu ka warramayaa yacni laba kala duwan oo cabdi iyo rabbi ah oo maxbuub iyo muxibbi ah oo mid waxa weeyaan uu yahay rabbi midna uu yahay addoon mid uu yahay muxibbun midna uu yahay maxbuubun mid la jecel yahay mid uu yahay mutaqarribun yacni mid ugu dhowaanaya ka kale cibaado iyo mutaqarabun ilayhi mid loo dhowaanayo xaggiisa cibaadaadka loola jeesanayo mid uu yahay saa'il midna uu yahay mas'uul mid uu yahay muctin mid wax bixinaaya midna uu yahay muctan mid wax la siinaayo mid uu yahay mustaciid midna uu yahay mustacaad mid magangale uu yahay midna la magangale uu yahay mid uu yahay magangeliye uu yahay midna la magangeliye uu yahay yacnii laba shay oo kala duwan oo aan isu imanayno iskhilaafsan tamaaman baa xadiisku sheegaya marka xuluulku inuu baatil yahay oo isku shay keliyay noqdaan waxaan dhici karin weyi kiristaan maxay ku kufriyeen markay yidhaahdeen daatadii ilaahay ciisay la midowdoo isku mid noqdeen oo laahuudki iyo naasuudkiibaa isku mid noqday kiristaanku markay sidaa yidhaahdeen laahuudka waxay uga jeedeen allah naasuudkana waxay uga jeedeen bini aadamkoo ciisay khaasatan u jeedeen marka daatadii yacni markaa ilaahay iyo daatadii ciisaa midowdoo isku mid noqotay markay yidhaahdeen oo waa ciise waana ilaah markay sidaa kiristaanku yidhaahdeen allah wuxuu sheegay inay gaaloobeen laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam xuluul khaasa ciddii sidaa u rumaysay baaba gaalowday iyo itixaad khaas ah ay yidhahdaan addoonkiiyo weligaa midoobay ama addoonkiyo yacni waxa weeye oo ciise ah iyo allah baa midoobay oo isku mid noqday allah wuxuu sheegay inay ku gaaloobeen hadalkaas ciddii tidhaahdaa cid kaloo makhluuqu allah la midoobo isku mid ay noqdeenna siday kiristaankuba u gaaloobeen bay u gaaloobayaan mufasiriinta qaarkood sida abuxayaan alandalusi kitaabkiisa weyne tafsiirkee la yidhaha albaxru almuxiita markuu fasiraayo labada aayadoodee maa'idata hore laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waxa uu sheegayaa mas'aladaas waxaanuu tilmaamayaa khulaatulmutasawifa arrinkii lagu gaalaysiiyey kiristaanka wax ka waasacsan inay la yimaadeen oo yidhaahdeen makhluuqaadkao dhan buu la midoobay ama awliyada ilaahay oo dhan buu la midoobay ciise oo keliya maaha markaasuu odhanayaa abuxayaan inay taasi gaalnimo tahay oo gaalnimo ku dhaceen oo gaaloobeen bay daliil u tahay markaasuu sheegayaa khulaatulmutasawifadii sidaa ku tagtay qaar ka mida u magacaabay onoqo bal hadda ka eeg albaxru almuxiita wuxuu ilaahay yidhi hadduu wax i weydiisto addoonkaa weliga ahi waa siinayaa hadduu i magan galana waa magangelinaya waa ballanqaad waxyaalaha sharciga ay ku soo aroortay ruuxa saas sameeyo waxaasaa la siinaya waa biistifaa'i shuruud wa intifaa'i almawaanic waxay ku dhacdaa inay shuruudihii dhammaystiran yihiin mawaanicdiina wada maqan tahay shuruudihii lagu siin lahaayee looga aqbalihaa waa inay wada joogtaa mawaanic diidaaya in ducada laga aqbalaana waa inayna meesha oollin wamaa taraddadtu can shayin ana faaciluhu taraddudii can qabdi nafsi almu'min kama noqnoqdo shay anigu aan samaynayuu ilaahay yidhi sidaan uga noqnoqdo noqnoqod la mida noqnoqodkaan ka noqnoqonaayo qof muumina naftii inaan qabto bacdi waxay yidhaahdeen taraddudka xadiidku sheegayo ilaahay in lagu sifeeyaa ma dhici karto waayo noqnoqoshada wax laga noqnoqdaa waxay ka dhacdaa cid aan cawaaqibta umuurta ogayn bay ka dhacdaa ilaahayna wax walba waa og yahay marka maadaama ilaahay wax walba og yahay in taraddud lagu sifeeyaa ma dhici kartay yidhahdeen laakiin warka noocaasay yidhahdeen waa war khalata ansaxahay waayo dadka kii ilaahay ugu yaqaanay oo nebi muxameda sala allahu alayh wasalam ayaa sheegay waxaanu ka soo raray inuu allah isku sifeeyey kalaamka ilaahayna waa xaq khabarka nebiguna waa xaq wax been la yidhahdoo soo geli kartaa ma jirto saas aawadeed taraddudka waa la sugayaa amaa shubhada ku saabsan taraddudku shay laga noqnoqdaa waxay ka dhacdaa un cidaan cawaaqibta umuurta ogayn ama cilmi waasica aan lahayn taas waxay culammadu kaga jawaabeen culammada muxaqiqiintii sida shaykhulislaam ibnu taymiya taraddudku mar waxay ku timaaddaa taa ay sheegeen cidaan cawaaqibta umuurta ogayn marna waxay ku timaaddaa cid cawaaqibta umuurta og oo waxaan ka war haysa ha yeeshee shaygiibaa wuxuu koobsaday maslaxa iyo mafsada labaduba ku jirtaa markaasaa waxaa loo jeclaanayaa limaslaxatii waxaa loo nacayaa limafsadatii mar kale wuxuu ka cabbiray taraddudka xadiidkuu sheegaya waa tacaarudu iraadatayn laba iraaduunbaa iscaariday labada iraado waa maxay ilaahay wuxuu rabaa addoonkan inuu dilo oo naftiisa qabtuu rabaa addoonkuna geeridii buu nacayaa inuu addoonkii dhibana ma jecla marka maadaama aanu jeclayn addoonkii inuu dhibo addoonkii inuu raalligeliyana uu rabo naftii addoonkaa inuu qabtana uu rabo tacaarudu iraadatayn baa meesha yaalla sidanna waa doonay sidanna waa doonay ha yeeshee markaysaa waxa uu lagama maarmaan ah nafta addoonkan in la qabtaa waa lagama maarmaan saasuu u qabanaya marka kama laasimayso wax nuqsaana in ilaahay lagu sifeeyey kama laasimayso ee waxay noqonaysaa sidaa nasku ugu itlaaqay in loogu itlaaqo ha yeeshee shayga la ismoodsiin karo ee naqsigu ku jiro in naqsiga la nafiyo marka jahli daraaddii ilaahay ugama taraddudaayo cilmi la'aan ugama taraddudaaye waa min baabi tacaarudi iraadatayn addoonkii weliga ahaa inaanu dhibine raalli geliyana ilaahay waa doonayaa oo sidaana waa jecel yahay nafta addoonkan inuu qabtana waa jecel yahay oo waa doonaya marka naqsi ilaahay laguma sifayn yakrahu lmowta wa akrahu masaa'atah walaa budda lahu minhu rawaahu lbukhaariy alxadiisu asaabicu waalaauun xadiiska toddobiyo soddonaad can xakiim ibni xisaamin radia allaahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen xakiim ibni xisaam ilaah raalli ha ka noqdee qaala inuu ihi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wuxu uhi rasuulka ilaahay albayicaani bilkhiyaari labada wax kala iibsanayaa waxay ku sugan yihiin khiyaaray dooranayaan doorashay ku sugan yihiin iibkii inay ku socdaan iyo inay ka noqdaan ay kala dooranayaan maa lam yatafaraqaa intaynay kala tegin fa in sadaqaa hadday run sheegaan labaduba wa bayanaa ay caddeeyaan ceebta iibku leeyahay buurika lahumaa fii baycihimaa waa loo barakeeyaa iibkoodiiyo waxay kala iibsanayaan baa loo barakeeyaa wa in kadaba hadday been sheegaan labaduba wa katamaa ay qariyaan waxay kala iibsanayaan ceebta ku suganna ay qariyaan muxiqat barakatu baycihima waa la masaxayoo waa la baabbi'iyaa barakadii baycoodaa la baabi'iyaa la masaxaa oo waxaanay kala iibsanayaan barakadii baa laga siibaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa uu ku saabsan yahay khiyaaruulmajlis waxa la yidhaahdo ku saabsan yahay masaa'il dhowruu ku saabsan yahay waxaa ka mida ugu horraysa khiyaaruulmajlis marka wax la kala iibsanayo yacnii fadhigaa wax lagu kala iibsanayey inta lagu sugan yahay ama taagnida iyo makaankaas inta lagu sugan yahay inuu mid waliba doorasho leeyahay oo uu ka noqon karo iibkii walow caqadkuba ha dhacee khiyaarulmajlis baa la yidhahdaa khiyaaro mutacadidaa jira khiyaaru shardi baa jira khiyaaru majlis baa jira khiyaaru cayb baa jira yacni khiyaaro mutacadidaa jira xadiiskani khiyaarulmajlis buu ku saabsan yahay marka labadaa wax kala iibsanaya mid waliba khiyaar buu leeyaho waxa ay kala iibsanayeen waa ka noqon karaa intaynay kala tafaruqin oo kala tegin mid waliba waa ka noqon karaa jamaahiiru ahlicilmi waxay dhahaan tafaruqan waxaa loo jeedaa tafaruqulabdaan baa loo jeedaa waa inay jidharku kala tagaanoo labadii ruux kala dhaqaaqaan waxaa laga sheegay culammada qaarkood sida markaa maalikiyadoo kale inay yidhaahdeen tafaruqa waxaa loo jeedaa yacni kalaamkiiyo hadalkaa loo jeedaa oo hadalku suu u tafarruqayaa waxaa laga tilmaamayaa waa intaanu caqadku go'in ee caqadku hadduu go'o midnaba khiyaar ma leh saasay yidhahdeen laakiin sida saxiixaahi waa sida daahirka xadiiskuna sheegaayo jamaahiiru ahlicilmina ay ku tageen oo ah labadaa ruuxee wax kala iibsanaya makaanka intay wada joogaan waa inay ku kala tegin mid waliba caqadkii dib buu uga noqon karaa walow caqadku haba go'o oo haba la gooye waa ka laabmi karaa khiyaarkaasina waa khiyaar sharcigu siiyey weeyaan amaa fuqahada qaarkood oo yidhi waxa weeye qiyaaskii bay khilaafsan tahay ama kada ama wax la mida qowlkoodu waa mid khalata aan sax ahayn masale ghariibaa soo baxdaa la yidhio sheikhay isku wakhti ahaayeen imaam maalik oo ibnu abi di'bi loodhan jiray ayaa waxaa lagu yidhi imaam maalik ma qaadan xadiidkanoo kuma camal falin albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa markaasaa sheikhi hadal aan fiicnayn buu yidhi waxay culammadu yidhaahdeen waxa iswaafaqay shubha iyo hawo sheikhuu wuxuu yidhi baa la yidhi yustataabu maalikun fain taaba wa ilaa duribat cunuqu maalik towbad baa la weydiinayaa xadiiskan hadduu qaadan waaye ka toobad keen baa la odhanayaa haddii kale waa la dilaya hadduu ka toobad keeni waayo waa la dilaya nin faqiihoo dee markaa aqraan ay ahaayeen maalik bay ahaayeen aqraannimadu waa iska dhib badanta waxaa dhici karta yacni ruuxa qariinkaa iyo ruuxa kale ee qariinka ah in nowcan maa shubha iyo hawe intay isu waafaqdo nowcan maa isagoo isla shareecadii baad u nusraynaysa baaba dhici kartaa daafic kale oo khafi inay ku sugan yihin imaam maalik xadiiska daahirkiisa khilaafka uu khilaafay ta'awul iyo wax la midu u khilaafay keligiina lama gaar ahee imaam kastaba waa la soo helayaa bacdulaxaadiis oo ama aan gaadhin ou khilaafkeeda ku camal falay ama uu ta'awulay oo si kale u fasirtay ama inay mansuuq tahay uu mooday ama inay daciif tahay ama aynay sugnayn uu mooday fii nafsi alamrina ay sugan tahay imaam ibnu taymiya ayaa wuxuu kaga hadlaa acdaarta a'immadu u khilaafaan axaadiista qaarkood kitaabkiisa la yidhaahda ee qayimka ah rafcu almalaami can ila'immati alaclaam canaanta in laga kor qaadayo a'immadii aclaamta ahayd ee buurahoo kale ka dhignaa bimacnaa acdaartay u khilaafaan haddayba dhacdo imaamku inuu xadiis khilaafo ayuu cudurdaarradii ka hadlayaa oo mukhaalafo ay nebiga khilaafayaan muraadkoodu ma ahayn xadiiskiioo sixadiisii ay garanayaan oo muxkam inuu yahay oo mansuukh aanu ahayn ay garanayaan oo dalaaladiisu inay saa ku caddahay ay garanayaanna ogaan iskamay khilaafin ee waxay markaa moodeen xadiisku ama inuu mansuukh yahay ama inaanu sugnayn oo daciif yahay ama inuu mu'awal yahayoo adillo kale caaridayso macnahan markaa aan lagu fasirayne macno kale lagu xambaaray wahaakada marka haddaad aragto imaam xadiis khilaafay daahirkii ha u tacninin xadiiska u khilaafay a'immada yacnii dadka agtooda ku lahaa ammaanta wanaagsan iyo qabuulka caamka ah ku lahaa mukhaalafaday nebiga khilaafayaan marnaba umay badrheedhin haddayba ka dhacdo khata'an iyo zalla ahaan iyo yacni inaan adiladu soo gaadhin iyo inaan masaladu u caddaan iyo yacni ashyaa noocaasay markaa dhacday inay u khilaafaan calaa kulli xaal xadiisku wuxuu sheegayaa khiyaar majlis tafaruqun bilkalaami in lagu fasiraana ma sax ma aha ee macnaha saxahi waa in looga jeedo yacni tafaruqu alabdaan waxaana caddaynaya xadiis kale oo saxiixa ku soo arooray baa markaa caddaynaya xadiiska kale saxiixa ku soo aroorayna wuxuu sheegayaa tafaruqu alabdaan inay tahay tafaruqan loo jeeda saas aawadee cabdulaahi bnu cumar xadiiskaa kale markuu soo wariyey waxa uu samayn jiray yacnii inuu markaa ruuxii markay wax kala iibsadaan oo iibku go'o inuu ka dhaqaaqo ya khashyata an yastaqiila marka tafaruqa waxaa loo jeeda calaa kulli xaal tafaruqu alabdaan baa loo jeeda amaa caqadku intaanu go'in dee waxa weeye dadkuba waa wada garanayaan inuu ruuxu inuu caqadka ku hormaro ama inuu iska daayo in mid u bannaan ay tahay hadday labadooduba run sheegaan markay wax kala iibsanayaan aynay caddeeyaan ceebta waxay kala iibsanayaan wuxuu leeyahay ceebta uu leeyahay waxaanay kala iibsanayaan waa loo barakeeyaa iibkooda shaygu iibinayay hadduu ceeb ku og yahay inuu ceebtaa qariyaa uma bannaana xadiiska ibnu maajah wuxuu sheegayaa laa yaxillu limuslimin yacni uma xalaalaha qof muslima oo yabiicu musliman yacni muslim ka iibinaya shay'an fiihi caybun ilaa bayanahu shay ceeb leh ka iibinaya inuu ceebtaa u caddeeyo mooyaane wax kale uma xalaal aha waa inuu ceebtii u sheegaa waa inaanu odhan iska eeg waa inuu yidhahdaa gaadhigan kaa iibinayo wax cillada anigu waxaan ku ogahay intaa iyo intaa iyo intaa ama ku qaada ama kaga tag wixii aanan ogayn adigu iska eeg ya shaygu iibinayo waa inuu ceebtiisii markaysaa markaa u sheegaa haddii ay qariyaan xadiiska ibnu maajah ee sheegaya inaanay xalaal ahayn shayga uu iibinaya ceebtale inuu ceebta caddeeyo mooye wax kale inay u bannaanayn waa xadiis xasan ah ibnu maajah baana soo wariyey haddii haddaba been ay sheegaan aynay ceebtiina qariyaan barakadii baycooda waa la baabiyaa waa la masaxaa bilaa baraka laga dhigaa bilaa barako ayaa laga dhigaa war barakada ilaahay waa qaali waa shay weyn barakada ilaahay weeyi hays odhanin haddaad ceebta sheegto qiimihii baa kaa nuqsaamayo oo qiimihii waa yaraanaya qiimuhu inuu kuu kordho barakadaa sharcigu ballan qaaday inaad heshaa ka muhiimsan tiradu inay badato oo bilaa baraka noqoto oo dembina lagaaga qoro dee ayaa daran marka waa inaan ceebtii la qarin albayicaani labadii wax kala iibsanaya bilkhiyaari doorashay ku sugan yihiin oo mid waliba markaa uu dooranayo inuu iibkii ka noqdo iyo inuu ku sugnaado maa lam yatafaraqaa intaynay kala tegin fa in sadaqaa hadday labaduba run sheegaan hadday labaduba run sheegaan wabayana ay caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihima waa loo barakeeyaa iibkooda wain kadabaa hadday been sheegaan wakatama ay qariyaan muxiqat barakatu baycihima waa la masaxayo waa laga baabiiyaa waxay kala iibsanayaan yacni barakadoodii baa laga tegsiiyaa laga baabiiyaa marka halkaa waxaa soo gelaya qishkii iyo khiyaanadii iyo khadaacii iyo ashyaada noocaas iyo beentii waxaasoo dhan in laga tago man khashanaa falaysa mina baa nebigu yidhi sala allahu alay waslam ka qish nagu sameeyaa nagama mid aha wain kadabaa wakatama hadday been sheegaan wakatama ay qariyaan muxiqat barakatu baycihima waa la masaxaa yacni barakadii baycooda waxay kala iibsanayaan barakadoodii baa laga tirtiraayo laga masaxaa barakadii baa laga siibaa alxadiidu athaamin waalaauun xadiiska siddeed iyo soddonaadkanna weeye can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala nahaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam can bayci alxasaah wuxuu nahiyeyoo reebay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam can bayci alxasaati iibka quruuruxa ayuu markaa reebay yacnii shaygii quruuruxu ku dhacaa iibku markaa inoogu gaayo ama aan kaa iibiyey yacnii taas markaa waa la reebay nebiga ayaa nahiyey wa can bayci alkharari wuxuu kaloo nebigu reebay sala allahu alayh wasalam iibka kedinta ah ayuu markaa nebigu nahiyey in qofkii lagu kediyo oo wax markaa jahaalo iyo ay ku sugan yihiin yacni xaqiiqadooda aan la ogayn wax ay qarsoon yihiin yacni markaa ruuxii laga iibiyo rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey bayculxasaadka culammada qaar waxay ku fasireen waa inuu ruuxu quruurux qaato dabeedna uu yidhaahdo xabaddaa quruuruxa waxaan ku soo tuurayaa alaabta halkaa taalla kay ku dhacdo ayaa intaa kaa siisa waa nooc khamaar ah kay ku dhacaysaana midunbay ku dhacaysaa waxaa laga yaabaa kuu raba inayna ku dhicina mid kale ku dhacdo lamana oga marka caqadkan ay gelayaan oo sidaa ku ballamayaan kay ku dhici doonto jahaalaa ku sugan taasi waa mid saa waa lagu fasiray waxaa kale oo lagu fasiray in la yidhaahdo quruurxu intuu ruuxu qaado ou yidhahdo shaygaa waxaan kaa siinayaa intaasi tiradeedu waxay noqoto calaa kulli xaal lafdigu waa caam ama kaa lagu tuuraya ha noqoto ama quruuruxan la qaadaya ee markaysa markaa tiradiisa aan la garanay ha noqoto oo la yidhahdo cadadka quruuruxa ay noqoto ayaan kaa siistay cadadkay quruuruxaa noqoto ayaan kaa siistay culamada qaarna waxay ku fasireen in la yidhaahdo khiyaar baan yeelanayaa ilamaa iyo intaan quruuruxa tuuray wejigaa dambe waa daciif calaa kulli xaal awjuhdaa hore ee markaysaga ay ku sugan tahay jahaaladu wuxuu noqonayaa noocii ee la nahiyayuu soo geliyey wa can bayci alqarar iibka kedinta ana nebigu waa nahyey iibka kedintii waa iib kasta oo koobsaday jahaalo oo labada shay ee wax lagu kala iibsanayo aan la garanayn ama midkood aan la garanayn amaba salaamadiisa aan la garanayn yacni markaa ayuu noqonaya bayculqararka waxaa soo gelayaa wax aan la mulkiyin inuu kaa iibiyo inuu yidhaahdo berri wixii ama wixii shabakadda ii galay kalluun oo dhan baan kaa iibiyey inay wax geli doonaan iyo inay geli doonin lama ogaan kalluunka badda ku jiraan kaa iibiyey yaan ka soo saari doono ya waxaa soo gelayaa wax aanu markaa mulkiyin oo aanu markaa awoodi karin ilaa waxaa shartiya mamluukin fii nafsi alamri maqduurin calaa tasliimihi waa inuu kari karaa inuu ruuxan u sallimo oo siiyo awrkay iga lumay ee markaa waxa weeye magacaa la odhan jiray baan kaa iibiyey gacantiisaba markaa kuma jiro in la heli dooniyo inaan la heli dooninna lama oga inuu waraaba cunay iyo inuu nool yahayna lagama warqabo yacanii iibka noocaasi ma ansaxayo waa qarad hashaasi neefka ay uurka ku siddo ee uurjiifka ah baan kaa iibiyey hal uurray ah hal uurray ah ayuu wuxuu yidhi uurka waxay ku sidaan kaa iibiyey nasiibkaa waxay noqoto ma labay markaa noqon ma mid labbay noqon ya nirig iyo nirigkeebay noqon ma wax nool bay dhali miyay dhicin lagama warqabo jahaalaa ku sugan iibka noocaasi wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn waxa la ysku iibinayaa waa inay yihiin wax la garanayo waa inay yihiin harar iyo jahaala weynan ku jirin marka wax kasta oo harar ku jiro waxay noqonaysaa midaan bannaanayn caqad kasta oo harar ku jiraa ma bannaana wuxuu noqonayaa mid baatila marka xadiiskani waa caam culammada qaarkood waxayaan lafdigan oo kale nahaa can bayci alxasaati wa can bayci algharar ficil baa laga xikaayoonayaa marka siiqadan cumuumkeeday culammada qaarkood ay wargeliyeen oo yidhahdeen siiqadan cumuum faa'iidayn mayso waayo alxujjatu fi lmaxkiyi laa fi lxikaaya xujadu waxa laga xikaayoonayay bay xujadu ku sugnayd oo ah hadalkii nebiga hadalkii nebiga lafdigiisina lama soo naqline saxaabiga ka xikaayooday marka xikaayada kuma sugna xujaduye xujadu maxkigay ku sugnayd maxkigii inuu caam ahaa iyo inuu khaas ahaana ma kala garanayno laakiin warka noocaasi walow culammo waaweyniba ha yidhaahdaana waa war khalad ah sida saxdii waxay tahay alfaadani waxay ka mid tahay alfaadda caamka alfaadulcumuum bay ka mid tahay waayo saxaabigii lafdi caamuu ku xikaayooday saxaabigina waa cadli waana caarif billuga luqadii waa garanaya waana cadli oo waa lagu kalsooye lafdi aan caam ahayn ou nebigu yidhi inuu cumuum ku xikaayoodaa hadduu garanaayey ou khilaafkeed ku xikaayooday waxay noqonaysaa mid caddaaladdiisii wax yeelaysa marka ma dhici karto lafdi khaasa cumuum kuma xikaayoodeen saxaabigu markaa jahli in la yidhaahdo waxaanu garanayn siiqadani inay khusuus faa'iidaynaysa nebigu ku hadlay dabeedna sidaasuu lafdiga caamka ugu xikaayooday tan noocaasi cidda sheeganaysaa daliil looga baahan yahay waayo waa khilaafu lasli saxaabigu waa cadlun waa caarifun billuga cumuumkiiyo khusuusku asaaliibta lugada carbeed bay ka mid tahay waa yaqaano waa garanayey cadli buu naqligiisana ku yahay wax aan cumuum ahayna cumuum kuma xikaayoodeen cidda sheeganaysa lafdi aan caam ahayn baa dhici karta inuu cumuum ku xikaayooday waa mujarad ixtimaal yacni waxaa weeye asalku wuxuu yahay siday ahayd inuu ugu xikaayooday khilaafkeed cidda sheeganaysa iyadaa daliil looga baahanya saas aawadeed siiqadani waxay ka mid tahay min asiyaq alcaama cala asaxiix sida saxiixa markaa lagu socdo waa siiqo caam ah harar oo dhan baa mamnuuc ah bayculxasaati oo dhan baa mamnuuca bayculxasaatina waxaa loo jeedaa waa kaa jahaalada ku jirto amaa waxa weeye inuu ruuxi markaa qururux markaa uu gurto oo yacni jay oo kale ka dhigo oo daba dadkii uu ka iibiyo hadda ha u qaadanin taasi inay tahay can baycilxasaati ya bayculxasaadka la nahiyayaa waa mid jahaala soo gashay laakiin kani markaa waxa weeye in la iibiyaa quruuruxan iyo jaygan ruuxu urursaday ee tacabku kaga baxay dhibi kuma sugnaa ka nahyigu soo gelayana kama mid aha waxyaalaha qararkaa waxaa ka mida igshoorannada iyo waxyaalaha markaa cuquudda ahee la gala ayaa ka mid ah alta'miinaat meelaha qaarkoodna waa lagu tawasucaa oo markaysaga markaa waxyaalaha gaadiidka igshoorannaa la geliyaa qaar waaba ku sii waasiciyeenoo waa sii badiyeenoo waxaabay yidhahdeen yacni igshooranka waxaa la gelinayaa xayaatadaba nolosha lafteeda caqadada noocaasee igshooranka ahee la galo waxay culammadu yidhahdeen ma bannaana waayo qarar baa ku jira ruuxan in shil ku iman doono gaadhigan inuu ka burburi doono gaadhigan inuu shil geysan doono iyo inaan u geysan doonin lama oga kharash baa laga qaadayaa oo sannad kasta laga gurayaa maxaan looga guraya igshoorankaasaad ku jirtaa hadhow hadduu kaa burburo waa lagu samaynaya hadduu wax geysto wixii waa lagaa bixinayaa waxyaalaha noocaasaa lagula ballamay caqadka noocaasee jahaalaa ku jirta waa qarar ma bannaana oo haddaba see la yeelayaa waddannada qaarkood ruuxu gaadhay ma kaxaysan karo haddaannu igshoorankaa gelin dhibaataa ka soo gaadhaysa gaadhi aan igshooran ku jirin waddannada qaarkood lama kaxayn karo wuxuu ku khasban yahay ruux kastaaba inuu ama iska daayo uu yidhaahdo anigu gaadhiba kaxaysan maayo abadan wax gaadiidaba gaadhi keliya maaha gaadiidba kaxaysan maayo ama khasab igshooran baan gelaya taa culammadu waxay yidhaahdeen haddii ruuxii saa lagu ilzaamiye caqadkaas yaanu bannaanaanbe lidaruura qadarka ugu yar ee maslaxadii ka cadilmi lahayd loogu fasaxayo ayuu gelayaa kuma tawasucayo qadarkaana wuxuu u gelayaa lidaruura ayuu u gelayaa hadhow haddii shil yimaaddo ka warran hadhow haddii shil yimaaddo xoolihii laga gurayey ayuu xisaabsanayaa dulmi baa intaa lagaa qaaday iyo dirqi iyo ikraah qadarkiisuunbuu kala soo noqonaya wax ka badan kama qaadanaya yidhahdeen culamadu halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk